aabo aniga magacayga waxaa la dhahaa taliya bare deganahay modikaar kabar ani aan dhalay oo inta ka dhammaysa iskuulka modikaarey baa jira stand eight dambaysna waxay aaday secondary salaama haddii meesha ay aad anigana aad baan u jiranaa waan jiro badiyey haddana aad baan u nuglaa markaan geynaya iskuulka nin dabada ku siqi baan ahaa ilaahay baa mahadle gabadha waa laga qaabilay macalimiintii oo iga qaabileen gabadha waa la qaado iskuulkay gashay waxaa soo booday oo culays u noqday aniga modikaarey gabadha inay intan usoo galban weysay modikaarey inay usoo galban weysay oo qarash aan waa qaraaba ay la joogto allaylah ay ku gabaado oo iskuulka ay ka akhrisato meeshaana waan u waay coleyska ugu weyn ee ay qabtay waa akhriskeedii meeshay joogaysay iyo meeshay kusoo galbanaysay oo kusoo galban weysay oo qarash aan u waay halkii ani aan markaa ku noolaa anigana tabar iyo taagtoon inaan haynin hadday xoolo tahay iyo hadduu xoog yahay awalkayga hore carruurtayda waan xamaalanayay xoogaygaa deeqahay marka haddaan jiraday xooga ilmaha aan deeqsiinahay waa deeqsiin waaye tabar baa iidi maalin maalmaha ka mid ah anoo fulaadoo jiifa imaad way qaatay dameer bay ka soo barida reera iyo kareeta formasho meesha modikaari ku yaallay geysay waa la soo erbadeeyey biyana waa lagu suray way soo celisoo ciday keentay meeshii bay ku jalawaysay afar beri oo iskuulka ay aadi lahayd meese aadin anay ugu mashquulshay macalimiintii gabadha way tabeen hadday tabeen way soo kaceen gabar ay saaxiib ahaayeen oo isla akhrisanaya isku meel ay soo qaateen oo tiri xaafaddii gabadha ay joogta anaa garan macalimiin oo gabadhai raadinayaan baa ciddii igu imaadeen hadday imaadeen il waxay aragtay ilaala ka dheer mashquul iyo dhabaatay meesha ugu imaadeen mashquulka maxaa waaye waa noloshaannada meesha aan ku noolnay roobkan roobkiisi kale meeshan carruurta kolba barbay biyaha iigu jiidayeen dhinac biyaha intay dusha ii galeen kolle intay ii jiidayeen kolle intay ii jiidayeen dushayda ku dhammaaday sanada idlayda da'aysay noloshayda markaan ka warramo iyo ilmaha meeshan ku noolay sanada idlayd sidii bay ku dhammaatay meeshan hadda aan fadhiyo waa meel iskuul baa la dhahaa wax jirana ilaahay baa og ilaa waa meel la ii hayst har iyo habeen guur baa la ii dhahaa meel aan u guuriyo hadda maanta aan leeyahay amana ii dhow ma jirto dhulkan oo dhan waa wala leeyahy nin walba meel baa calaamaysta meel aan ku guuriyo aan garanayo ma laho noloshayda aad bay u culusta intii isoo gurmatay iyo muslimiintaba waxaan ka codsanahay horta noloshayda aad bay u culus tahay inii la saacidayo meeshan laga qaado ilaa dhib baan ku qabaa waxaan rabi lahaa oo aad u jecel si laga yeelo gabadhan in si laga yeelo siday ku akhrisan lahayd haddii diin tahay iyo intay si kale tahayba gabadha xaaladeedana waa sidan inay ii joogto ani meelaha ii tataagnaata marabina isla noolaano oo haddii la helo isla noolaano oo dhaa horeba egan hadda aan sakaraada iyada garab ii noqotay gacal la ii noqotay muslimiinta walaalahay waxaan ka codsanayaa inay dhibaatadan hadda ii haysata inay iga dulqaadaan oo i kaalmeeyaan tu gabar iyo tudaydii inay i kaalmeeyaan baa aad iyo aad u jeclahay maxaa yeelay ininkaaba waad aragtaan meesha aan ku jiro kaalma inay i kaalmeeyaan oo meesha aan ku jiro iga dulqaadaan maxaa la dhahaa ruqya cusmaan roomo musalama gaals aan ka soconnaa marka musee taliya bare xaafadiisa markii labaad oon soo gaarnay waayo annaka museygan maana garanaynin laakiin waxaan isku kaan keentay gabar baa jirta arday oo iskuulka umusalama ka dhiganaysay marka gabadhi yaa waxaan suubinaa wax oo wiig keliya oo ilmaha loo suubinaa jira oo cunuga la taban yahay galaaska gelin waxyaalahan qabanaa guidance and counseling ayaa jira xafiis marka xafiiskaasaan iskala shaqeynaa iyo school matron xafiiskeeda way iska shaqeeyaan soo gabdhaha waxaan ku suubinaa follow up waan dabagalnaa wixii dhibaataysan wixii agoon ah wixii oo waalidiintooda ay isdaayeen oo challenges fara badan korsaaran yihiin ayaan isku daynaa inaan caawini karno marka gabdhaha noo imaadeen oo kalaaskooda ka socdaan way noo sheegeen marka waxay dhaheen gabadhaasaan maadhan ayaa qabtaa dhibkan markay noo sheegeen marka gabadhi waan dabagalnay gabadhi galaaska waan ka waynay toban berian galaaska ka waynay markaan waynay maalinta dambeyse xafiiskana laga soo diray waxaana la dhaha waxaa yeeshiin gabadha kac raadiya gabadha waan imaanay meesha waxaan imaanay ay joogtay ngamiya road ana lagu dhaha gabadha abaheedii aaday intuu deganya wuxuu deganya moodi waan soo moodnay moodi kaan imaanay ani iyo maadam faatuma iyo waxaan ahan gabar student ana koo saddexa inta imaanay markaan u imaanay museygii xanuunsan iyo gabadhi oo isla joogaana meesha ugu imaanay gabadha gabadhina waa iga xanuunsatay anigana waan xanuunsaday oo iyadaaba biyaha ay waraaminaysa markaan meesha imaanana xaalada aan ku soconno xaalad ka duwan oo aad aan oola qayroono oo la murugoona ayaan meesha ka qaadnay marka gabadha studentka maan ku socono ma uga imaano ku soconin taliya bare xaafadiisa oo noocan ah baad la kulmi doontiina maana ku soconin kollay rabbigaana keen haddana gabadhi saasaan horta usoo dabagalnay markaan soo dabagalnayna waxaan aragnay xaaladii ay ku nooshabo xaaladana waa challengeska gabadha saaran waaba koowaadba waaba guriga ay ku noosha maxaa gurigan dab ma qabo meel ay ku akhrisan ma qabo museygu iska liita transportka toka mudika baka umusalama gaals ma awoodo gabadha keligeed ma soo tegi karto iskuul kale meeshan oo gaals ma qabto marka culeyska faraha badana iska jira waan ka noqono museyga waxaan ku noqonay iskuulka raboodka waan geynay raboodka maa dhamtaa na soo dirta haddana mar labaad inaan bal duqi aan kusoo noqono oo gabadhi inaan anaka mee qaadani karno oo hayni karno bal wixii gargaar iyo waxay u baahanta inaan awoodi karno aan anaka xilkeeda qaadno museyga inay bal ka go'i karto gabadha gabadha unbaa hadda hortaagan oo biyo waraabinaysa isag naftii qof jiran oo daabaqaas oo muslimiinta waxaan uga codsanaynaa musee taliya bare meesha uu ku noolya way arkaan meeshana waa meel oo iskuulka iska leeyahay waa sirga dhexdiisa oo danta unbaa kolay yaa unbaa bogsiyaan ugu dhista bogso ay wuxuu ku dhex noolyahay marka muslimiinta anaga hadda waxaan usii aan kala badi ka codsanayno waxaa waay inay museegan bal meel loo raadiyo oo loo gado oo guri yar loogu dhiso sifay gabadhiisa hataa marka ay imaato holiday meelay ku akhrisata ay hesho waxaa haddaan gabadha qaadna oo gurigana sil usidanyo gabadha holidayda abeed way soo booqan waa qasab cunugana holidayda inuu akhristo raa marka xaalada ku akhrisanaya waa xaalada hadaysan roob badan nagu jiro marka waxaan iga codsanaynaa muslimiinta meel alla meelay joogaan all welishers the women leaders aan ka codsanaynaa inay na garab istaagaan as a team from umusalama girls inaan isgarab istaagno aan doqon iyo gabadhiisa aan xaaladan isku dan inaan ka bixin karno bidnillahi